Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isbitaalka guud ee degmada Afgoye ku wareejiyey gaari nuuca ambalaasta ah munaasabada gaariga ambalaaska ah lagu wareejinayey waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya xubno ka socday wasaaradda maamulka degmada Afgoye iyo dhakhaatiirta isbitaalka qaar ka mid ah dadka goobjooga ahaa munaasabada gaariga ambalaaska ah lagu wareejinayey ayaa u mahad celiyey wasiirka iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed Soomaaliya aad iyo aad aa umahadsantihiin wasiir aad aa umahadsantihiin adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha dadaalka dheeraad samayseenna waa idinkaga mahad celinayna sidaasoo kale madaxweynaha aad dowladda koonfur galbeed dadaalka uu ku bixiyey in horumarinta isbitaallada kala duwan ee koonfur galbeed oo dhanna waan uga mahad celinayna khaasatan dowladda dowlad goboleedka ama dowladda koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen dadaalka iyona iyo kadaleerna fariintisa wadna mayna je- mayna rajeyna inuuna diirsana ilaahay idin shay wala dhibaatooyin una aragna ila kulan iyo rajeeyana guulas in rajeeye ugu dambeyn doctor maxamed cismaan jiido wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhakhaatiirta ka codsaday in ambalaastan loogu adeego bulshada intan aan taagannahay degmada afgooye waxaan rabnaa ee, inaan guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada aan ka codsano in ambalaastan ay shaqayso ay u shaqayso bulshada keliya ee bukaanada xanuunsan keliya inay u shaqayso degmadan afgooyena ka shaqayso in bukaan keliya lagu qaado bukaan keliya ay u shaqaynaysaa anagna waxaan ballan qaadaynaa in ambalaastan shidaalkeeda iyo darawalkeeda iyo qofka waardiyaha iyo mushaarkiisa maanta ugu horeysa inaan anagaan bixinayno isbitaalkan eh, degmada waxweyne ee u tarto